Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa ka jirto shaqo la'aan baahsan oo ay dareemayaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Shaqo la'aanta ayaa lagu eedeeyay maamulka magaalada ee hoostaga kan la baxay koonfur galbeed in uu ugu wacan yahay. Eedaha loo jeediyey waxaa ka mid ah in mas'uuliyiinta maamulkaasi lacagaha baad'a ah ay ka qaadaan shacabka ay ku isticmaalaan waddamo shisheeye, taasoo magaalada u horseeday shaqo la'aanta ka taagan maadaama uu dhaqaalihii laga gurayo.
gudbi maysiga sheegay shaqalaantu una nahayte mas-uuliintaga ku sod mas-uuliintag mahaytidiisin wala ku gadaasan bahadanin dheer dhibaatadanin dheer shaqalaantanin dheer mayusmaysaninin gafirsa korkin dhiigmilaha ya dhiiglaantu isingadegyaka singaydo shaqayin oo in adeerow leeliska siyayo unun derbiyan ku gosaana maynayka gobaten kuwaala kubaal matoorlanka waala agaasimilanka waala walba galantisaa galaan anin wadanka dhisa diyaarmangaa meel kala dhisade faanteeda walaasaataw ma sheenay gumaysiga wadanka gumaysada talyaaniyanoo ka tabi maskandannan gumaysiga ka abuuran ani baydhawo sarto dheerka dhisato karaysato diyaarmangiidaag wadamo kala dhisadahayd wadankaasaa dhisadahayd ashuura ka biyaas dhismeel shaqaalada dhisaas geeka joornaatika oo hooysadahayd Bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa marar badan sidaansi la mid ah warbaahinta ka hadlay, iyagoona ka cabanaya shaqo la'aanta iyo sicir bararka soo wajahay. dhowaan ay ahayd markii wadayaasha mootobajaajta ee ka shaqeeya magaalada baydhabo ay sheegeen in ay la dhiban yihiin shaqo la'aanta ka jirta magaalada iyagoona eedeymo u jeediyeen saraakiisha maamulka la baxay koonfur galbeed